أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد تفسير سورة الأعراaf weeyaan meeshaan suuraddan waa suura makiya qur-aankii qabla alhijra soo degay weeyaan marka laga reebo shan aayadood laga bilaabo was'alhum can ilqaryati alatii kanat xaadirata albaxri aayadahaas marka laga reebo inta kale waa maki oo qur-aankii maka qabla alhijra soo degay ayay tahay waxayna ku magacaaban tahay alacraaf oo qisada acraafta ayaa ku jirto suuraddayna awaa-isheeda noogu imaan doontaa in sha allahu tacaala suuradda waxay aada uga warrameysaa qisaskii ambiyadii hore iyadoo markaa qaab markaasi xujo ah oo iyaga markaa mushrikiintii quraysh iyo gaalada cumuuman loogu xujaysanayo ummad walbaa iyo nebigeedii dacwada meeshu ka meeshuu ka bilaabay ummaddiisa iyo iyaga wixii kala dhex galay adduunyada sida uu xaalkoodu ku ahaa aakhiro markii la tagana xaalkoodu sida uu noqon doono labadaba suuradda way ka hadashay oo awalka suuraddaba falanas'alana aladiina ursila ilayhim walanas'alana almursaliin qiyaamaha dadku say kala ahaanayaan miisaankuso u cuslaanayo qolo miisaankooda qolana miisaankooda oo u fududaan doono adduunyada markii la joogayna dadku sida ay ambiyada ugu jawaabeen oo ay ula dhaqmeen labadaba suuraddii way isu keentay waxaa laga baranayaa manhaju lambiyaa fi dacwa ila allah ambiyada ilaahay dariiqa ay dacwada u mareen inay towxiidka mid walba oo xoogga saaray isaga ka bilaabay yaa qowmi icbudu llaha maa lakum min ilaahin gayruhu nebi walbaa dacwadiisu inay meeshaas ka bilaabmaysay dadku inay muuminiin muwaxidiina iyo mushrikiin markaa gaalo ahna inay dadku kale ahaanayeen waxyaabahaas oo dhan bay suuraddu ka warramaysaa in sha allahu tacaala qaala tacaala alla wuxuu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim alif lam mim saad kitaabun haadaa kan qur-aanka ah kitaabun kitaab weeyaan kitaabka oo unsila la dejiyey ilayka adiga xaggaaga loo soo dejiyey falaa yakun younan ahaanin fii sadrika adiga laabtaada dhexdeeda xarajun wax ciriiri ah younan ahaanin minhu qur-aankan xaggiisa litundira waxaa lagugu soo dejiyey litundira inaad digtid bihi bilqur-aani qur-aankii aada ugu digtid dadkii wadikraa waano inuu noqdo lilmu'miniina mu'miniinta uu u ahaado itabicuu raaca maa ay iladii kii unsila la dejiyey ilaykum idinka xaggiina loo soo dejiyey raaca min rabbikum xagga rabbigiin laydinkaga soo dejiyey ama min rabbikum xaal uu xagga rabbigiin ka ahaaday walaa tatabicuu ha raacinina min duunihi alla sokadii wliyaa-a owliyaha raacinina oo shaydaan ha ka dhiganina weli qaliilan maa tadakaruuna tadakuran waansan oo qaliilan yar ayaad tadakaruuna waansamaysaan wa kam imisaa min qaryatin wa kam badanaa min qaryatin qaryo badanaa qaryada oo ahlagnaa aan halaagnay haa iyada fa jaa-a waxaa u yimid haa ay ahlahaa qaryadaa dadkeeda waxaa u yimaadeen ba-suhaa baaskeenii ayaa u yimid cadaabkeennii bayaatan baa-itiina xaal ay yihiin iyagoo habeen baryayo oo habeen ku sugan ow hum xaalay yihiin qaa-iluuna kuwa qayluulsanayo oo maalintii seexanayo kuwa maalintii jiifo iyagoo sidaa xaal ugu yimid cadaabkeena allah wuxuu leeyahay kitaabuna aliflaam miim saad kitaabun unzila ilayka haadaa kan oo qur-aanka ah kitaabun kitaab weeyaan kitaabka oo unsila aan dejinay ilayka adiga xaggaaga qur-aankaana loo jeedaa mubtadaa loo soo qadarayaa kitaabunna waa khabarkii kani qur-aankani waa kitaab unsila ilayka xaggaaga loo soo dejiyey falaa yakun iyownan ahaanin fii sadrika adiga laabtaada dhexdeeda xarajun wax shaki ah xarajun wax ciriiri ah labadaa tafsiiraa ku jirta tafsiirka koowaad falaa yakun yownan ahaanin fii sadrika laabtaada dhexdeeda xarajun wax ciriiri ah ha dareemin qur-aan baa lagugu soo dejiyey muhiimad weyn baa lagu soo diray dad baa la rabaa inaad dacwo gaarsiisid haddaba ciriiri laabtaada yaynan dareemin muxuu ciriiriga ka dareemayaa wuxuu ciriiriga ka dareemayaa muhimaddan iyo shaqadan adag ee loo dhiibay cabsi bay leedahay nacam waxba ha cabsaninaa la leeyahay marka nacam oo xadiidkii muslim ku sugnaabaa wuxuu ahaa nabiga sala allahu alayh waali wasalam inuu yidhi inii akhaafu an yatlaquu ra'sii waxaan ka baqayaa buu yidhi an yatluquu ra'sii madaxayga in ay burburiyaan marka aan ka dhex kaco oon tawxiidkii u sheego aabbayaalkood iyo awowayaalkood waxay sheegi jireen aan ka reebo waxaan ka baqayaa inay madaxa iga bajiyaan oo ay madaxa igu dhuftaan oo sidaa aan ku dhinto saa baan ka baqayaa buu yihi nabiga sala allahu alayh waali wasalam markaa tii baa la leeyahay marka waxba ciriiri ha dareemine innagaa ku kaalmeyneyne dacwada gudo macnaha diiq xarajun tafsiirkaas marka waa tafsiir tafsiirka labaad falaa yakun yownan ahaanin fii sadrika laabtaada dhexdeeda xarajun ay shakun wax shaki ah mujaahid baa marka tafsiirkaa isagana ku fasiray shakigu natiijo ka dhalanaysa waayo ciriiriga dabcan marka ciriiri haddii la anfiyey shakina waa la anfiyey labadaa tafsiirana abu jacfar ibnu jariir atabari uu sheegay aayadda falaa yakun yownan ahaanin fii sadrika laabtaada dhexdeeda xarajun wax ciriiri ah minhu qur-aankan xaggiisa yaynan ka ahaanin marka qur-aankan aad dadka gaarsiinaysid waxba yaanay ku cariirinin shakiyow ku gelin marka la leeyahayna ummaddaa loo jeedaa marka ayb ile nebiga shaki ma gelaayo isage ayb litundira waxaanan kugu soo dejinay litundira inaad digtid bihi bilqur'aani qur-aankan inaad ugu digtid dadka wadikraa xusuusin iyo waano inuu noqdo lilmu'miniina mu'miniinta uu u ahaado darteed baanu kugu soo dejinnay ee haddaba itabicuu raaca maa ay ladii kii raaca unsila la dejiyey ilaykum xaggiina wixii loo soo dejiyey raaca min rabbikum xagga rabbigiin xaalow ka ahaaday ama xagga rabbigiin laga soo dejiyey walaa tatabicuu ha raacinina min duunihi alla sokadiisa wliyaaa awliya ha raacinina ay laa tatakiduu gayrahu wliyaaa ilaahay gayrkiisa ha ka dhiganina awliyaa tudiicuunahum aada ku adeecaysaan fii macsiyati illaahi tacaalaa ilaahay macsidiisa a ku adeecaysaan ha raacinina qaliilan maa tadakaruuna ay tadakuran waansan oo qaliilan aada u yar baa tadakaruuna waansamaysaan maada halkan ku jirto waa sila qaliilantana waa sifo mawsuufkeedu xadfan yahay ay tadakuran waansan waansanka oo qaliilan yar ayaa tadakaruuna waansamaysaan ayb oo waansan yar baad waansamaysaanoo sidii markaa qur-aankani idina ma ma idin waaninaya markaas nacam gaalada markaa shaqaawada loo qoray baana loo jeedaa wakam min qaryatin ahlaknaaha wakam badanaa kam oo khabariye ah waaye takhiir bay keenaysaa sida ruba ay taqliil u keento macnuhu marka wuxuu noqonayaa wakam badanaa min qaryatin qaryo badana magaalo ama tuulo badana qaryada oo ahlaknaaha aanu halaagnay oon xaaqnay bilcadaabi aan ku halaagnay ayb fa jaa-a waxaa u yimid haa ay ahlahaa qaryadaa dadkeeda waxaa u yimid ba-sunaa baaskeennii baa u yimid cadaabkeennii baa u yimid fa-da marka meeshan ku jirta fajaahaa maahan tacqiib ma keenayse macnaheedu waa fa-o tafsiiriye ah marka waxaad leedahay macnuhu waxay ka dhigan tahay qaryo badana aan halaagnay fajaa-ahaa waxaa u yimid qaryadaa dadkeeda ba-sunaa baaskeennaa u yimid waa la kala dhigdhigayaa marka ayb maxaa loo halaagayna fajaa-ahaa waxaa u yimid ba-sunaa baa cadaabkeennaa u yimid bayaatan baa-itiina xaalay yihiin iyaga oo habeen baryayo habeen bar iyagoo ku jiro oo jiifo yaa habeenkii ou cadaabkii u yimid aw hum xaalay yihiin qaa-iluuna iyagoo qayluulsanayo qaa-ilada waxaa la yidhaha hurdada maalintii la seexo bayaadkuna waa baryidda habeenkii la baryo oo waqti kale cadaabkuma yimaada miya labadan waqti bismiya u imaanaya habeen la jiifo ama xilli barqa ahoo la seexday miyuu imaanayaa oo keliya labadaas xaalo waa u badan yihi ee ilaahay waqtigou doonou cadaabku keenaa waana laba waqti oo ay dadku qaflo ku jiraan habeenkiina waa iska jiifaan ama macsi bayba ku mashquulsan yihiin ee maalinkiina waqtiga raaxadoo dadku ay see ay jiifaan ee casirka ka horeysana waa waqti markaa dadku ay qaflo ku jiraan ayb badanaana cadaabka alle waqtiyadaa unbuu yimaadaa alaysa subxu biqariib iyo walaqad sabaxahum bukratan cadaabun mustaqir iyo aroor unbaa cadaabka lagu soo kadinaya leanna intay xumaan sameeyaanay iska seexanayaan qaflo ka weyn maa jirta marka meesha inay cabsadaan laga rabay jumladaa dambe ow hum qaa-iluuna humta iyo qaa-iluunada waa jumla xaaliya waay raabidkii waawdii waawlxaalka waa layska jaray mar haddii xaraf cadaf oo ow meesha uu yaallo waawdii oo haddana iyadana xaraf cadaf in la keeno xoogaa tarkiibku waa waa adkeynayaa saas darteed marka waana saxiix waana bannaan tahay xaraf cadaf hadduu meesha soo galo waawlxaalka in layska jaro oo hadda haddii la dhihi lahaa fajaa-ahaa ba-sunaa bayaatan ow wahum qa wahum qaa-iluuna xoogaa culays baa ku jirta waawdii marka in la gooyo meelaha waa bannaanta waana saxiix ayb wa kan badanaa min qaryatin qaryo badanaa qaryada oo ahlagnaaha aanu halaagnay fajaa-ahaa waxaa u yimid dadkaa qaryadaa dadkeeda ba-sunaa innaga cadaabkeennaa u yimid bayaatan xaalay yihiin iyaga oo cawabari ku jiro ow hum xaalay yihiin qaa-iluuna kuwa qayluulsanayo maalin jiifo cadaabkii marka sidaabuu ugu yimid oo waqtigaa qaflada iyagoon iska jirin fma kana dacwaahum id jaaءahum ba'suna ilaa an qaluu ina kuna ظaalimiin famaa kaana maunan ahaanin dacwaahum iyaga cabaadkooda iyo ducadooda ma ahaanin id waqti jaa-a ugu yimid ba-sunaa annaga baaskeenna hum iyaga ugu yimid ilaa an qaaluu inay yihaahdeen ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen maahane inaa anagu kunaa waxaanu ahayn haalimiina kuwa dulmi falaan ahayn famaa markii la cadaabay maxay ku cabaadeen marka oo ay ku qayliyeen inay dembigooda qirtaan shirki inay ku jireenna inay qirtaan famaa kaana maunan ahaanin dacwaahum ay ducaa'uhum dacwada laba macnaa loo isticmaala al-iddicaa iyo macna ducaa halkan iddicaa lagama wado waxbay sheegteen maahane way ku cabaadeen wayna baryadoodu waxay noqotay sidaan famaa kaana ma ahanin dacwaahum iyaga ducadooda alla barigooda ay alla baryayaan markii cadaabka uu ku dhacay amase dacwaahum cabaadkooda tadarucooda iyo isbihinbihintoodu ma ahaanin id waqti jaa-ahum ugu yimid ba-sunaa annaga baaskeenna ugu yimid cadaabkeenna ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen unbay noqotay ducadoodii inaa anagu kunaa waxaanu ahayn haalimiina kuwa mushrikiin oo dulmi falo ayb anta iyo ficilka ka dambeeyo waxay noqonayaan kaanada khabarkeeda ay kaana dacwaahum maa kaana dacwaahum ilaa qowlahum inaa kunaa haalimiin saas meeshaan marka cadaabkii markuu u yimid waaba dhinteene markuu cadaabku u yimid waayba baaba-eene sidey wax u dhahayaan inaa kunaa haalimiin say u dhahayaan mise intuunan cadaabkii u imaanin bay inaa kunaa haalimiin ay leeyihiin ibnu jariir wuxuu leeyahay cadaabku intuu ku bilowdo iyo inta uu ka dhammaado waqtigaa u dhexeeyo markay arkeen inaynan fakanaynin cadaabkiina uu kusoo bilowday welina aynan nafta ka bixin oo aynan dhimanin oo aynan dhammaanin ayay hadalkan dhahayaan ee cadaabku maahan ilbiriqsi in qofku intuu ku bilowdo haddana hore ka dhammaanayo markay arkeen ambiyada waxay ugu goodisay ciqaabkii alle calaamaadkii markay usoo muuqatay inaynan ka fakan karinna ay arkeen markaas weeyaan marka ay sidaas dhahayaan qur-aankuna meelo badan sidaas oo kale way ku jirtaa falamaa ra-w ba'sanaa qaaluu aamanaa biاllahi waxdahu wakafarnaa bima kunaa bihi mushrikiin falam yakun yanfacuhum iimaanuhum lamaa ra-w ba'sanaa falanas'alana aladiina ursila ilayhim walanas'alana almursaliin falawallaahi ya allaan ku dhaartay nas'alanna waan su-aalaynaa oo su-aalaynaa aladiina kuwa ursila la diray ilayhim xaggooda loo diray waanu su-aalaynaa walanas'alanna su-aalnee oo su-aalnee almursaliina kuwii la dirayna kuwii iyaga loo diray xaggooda ambiyadana waa ka su-aalaynaa ambiyada laftoodana waa su-aalaynaa falanaqusanna qisaynee oo qisaynee calayhim iyaga korkooda bicilmin ogaal ayaanu ugu qisaynaynaa xaalkooda wamaa kunnaa maanaan ahayn ghaa'ibiina kuwa maqan oo iyaga axwaashooda kuwa ka maqan ma aanan ahayn buu ilaahay leeyahay waalwasnu miisaanka yowma-idin maalinkaasi alxaqu weeyaan mid xaq oo dhab oo jiro faman qofkii haqulad ay cuslaatay mawaasiinuhu waxa loo miisaamayo fa ulaa-ika kuwaadaas hum iyagu almuflixuuna kuwa liibaanay waay waman qofkii khafad ay fududaatay mawaasiinuhu waxyaabaha loo miisaamayo fa ulaa-ika kuwaadaas aladiina kuwii weeyaan khasiruu anfusahum nafahooda khasaaray maxay u khasaareen bimaa kaanuu bisababi kownihim ahaanshada ay ahaadeen yadlimuuna inay dulminayaan oy inkirayaan biaayaatinaa aayaadkeena qiyaamaa marka laysla tegayo xaalka qiyaamo see noqonaya allah wuxuu leeyahy falanas'alanna su-aalnee oo su-aalnee aladiina kuwa ursila la diray ilayhim iyaga xaggooda loo diray kuwa xaggooda loo soo diray rususha waanu su-aalaynaa kuwaas yaa waayo marka waa annaga leanna annagaa naloo soo diray rususha walanas'alanna su-aalnee oo su-aalnee almursaliina kuwii la dirayna waa su-aalaynaa qolo walbaa waxbaa laga weydiinaa ambiyada iyaga waxaa la su-aalayaa warhaya ma soo gaarsiiseen dacwadii aan idiin dhiibay dadkan ma gaarsiiseen jawaabtoodu haabay noqone dadkii ambiyadaa loo diray jinni insina waa la su-aalayaa iyagana haye risaaladaa see uga jawaabteen idinka ma aqbasheen ma diideen see ula dhaqanteen suuratlqasasna waa ugu tegaynaa wayowma yunaadiihim fayaquulu maada ajabtum lmursaliin dadka labay noqonayaan marka facamiyat calayhim alanbaau yowma-idin fahum laa yatasaa'aluun faamaa man taaba waamana wacamila saalixan facasaa an yakuuna min almuflixiin dadkii markaa nina akhbaartii iyo jawaabtii waa ka indhabeelayaa mid wanaag iyo la yimidna dadka liibaanay buu noqonayaa labadaa unbay u kala haadayaan ayb marka ninkii isaga loo diray ee isaga jawaabta laga sugaya ambiyada waa la ogyahay inay iyagu guteen allana waa ogyahay iyaguna marka inay gudanayaan annaguna waa ognahay laakiin qofka ambiyada loo soo diray isaga wuxuu uga jawaabay taasaa su-aasha adag taas falanas'alanna su-aalnee oo su-aalnee aladiina kuwa ursila loo diray ilayhim iyaga xaggooda arrusulu rususha loo diray walanas'alanna su-aalnee oo su-aalnee almursaliina rusushiina waa weydiinaynaa kuwii la diray falanaqusanna waanu qisaynaynaa oo qisaynaynaa calayhim korkooda damiirkaa kulliba u laabana ambiyada iyo dadkii loo diray nebiyaalkana waa u qisaynaynaa xaal sidau ahaa dadka laftoodana waa u qisaynaynaa bicilmin baan ugu qisaynaynaa ogaal aan ognahay meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa axwaasha dadka ilaahay inaynan ka qarsooneyn falanaqusanna qisaynee oo qisaynee calayhim iyaga korkooda bicilmin cilmi ugu qisaynee ogaal baanu ugu sheegaynaa wamaa kunnaa maanaan ahayn annagu qaa'ibiina kuwa maqan ma ahayn oo dadka axwaashooda kuwa ka maqan ma aanan ahayn ibnu cabaas aayaddan wuxuu yihi yandiqu calayhim kitaabu acmaalihim falanaqusanna calayhim waxa u dhawaaqaya oo xaalkooda u sheegayaa waa kitaabkii laga soo qoray waxaana u daliila suurat ljaathiya hada kitaabunaa yantiqu calaykum bilxaqi hada kitaabunaa yantiqu calaykum bilxaqi isagaa dhawaaqayo oo markaa yacni xaq buu ku dhawaaqayaa ayb wamaa kunaa ma aanan ahayn haa'ibiina kuwa maqanoo rususha markay gudanayeen dacwada anagu kama maqnayne waa ognahay waanan waanan ogeyn ummaduhu waxay ugu jawaabeenna waa ognahay laakiin arrin baan maanta banaanka soo dhigaynaa walwasnu miisaanka yowma-idin maalinkaasi alxaqu weeyaan waa mid xaq ahoo jiro alwasnu marka meeshaan laba macnoba waa lagu macneeyaa alwasnu bimacnaa miisaanka walwasnu bimacnaa acmaasha la miisaamayo labada macno waa la sheegaa laakiin macnaha xooga badan wuxuu yahay miisaan in lagu macneeyo leanna miisaankuna waa wax jiro oo acmaasha waxaa lagu miisaamaa miisaan laba kafadood leh carabna leh ayb miisaanka marka labada kafadood kafadanna waxbaa la saarayaa kafadanna waxbaa la saarayaa maxaa la saarayaa marka saddex waxyaaboodba waa lagu macneeyey waxa la saaro mid waxaa la yidhi waxaa la saarayaa waxay tahay waraaqihii acmaashaadii laga soo qoray adiga waraaqaha malaa'igta ay kaa qoreen waxna waa wax wanaagsan thawaab ayaa lagu camal wanaagsanaa lagu qoray iyo mid xun waraaqahaas baa marka halkanna la saarayaa kafadanna xumaanta kafadanna wanaagga ayaa la saarayaa tafsiir sidaas uu leeyahay waxaana xoojinayo xadiidkii xadiidulbitaaqa oo tirmidi uu warinayey oo nabiga sal ll ly slam uu yihi ina rajula nin yunsharu calayhi tiscatun wa tiscuuna sijilan nin ayaa waxaa la keenayaa qiyaamaha sagaashan iyo sagaal warqadood sagaashan iyo sagaal rajister ayaa laga soo qoray ayaa la keenayaa kullu sijillin mid kastaana rajister kasta ama warqad kastana madulbasar aragga meeshuu ku dhammaado warqad kastaa meesha aragtidu ku wareertoy ku dhammaato ayaa wax ku qoran yihiin ayb fa yukhraju markaasaa la leeyahay meel baa la saarayaa waa loo dhigaa markaasuu alla wuxuu ku leeyahay addoonkaasi cabdi addoonkaygiiow wuxuu ku leeyahay hama haysataa hal laka min xasanatin xasano ma leedahay aan kugu miisaanno waxaanoo dembi ah sagaashan iyo sagaalkan saxiifa oo midiiba ilku wareerti ay tahay wax aanu kugu miisaano dhinac kale kuu saarno adiga ma haysataa baa la leeyahay markaasuu wuxuu leeyahay laa maya ma haysto u leeyahay markaasuu alla wuxuu ku leeyahay innaka lan tudlam adiga lagu dulmin maayo meeshaan dulmi ma yaallo balaa inaadan haysanin iska daaya waa haysataa malaa'igta u amrayaa usoo bixiya xasanadiisii warqad yar baa la keenayaa ay ku taallo laa ilaaha ila allah ayaa la keenayaa tanaad haysataa baa la leeyahy lagu dulmin maayo waa nin muslimnimo adduunyadii uga baxay laakiin dunuub fara badan galay laa ilaaha ila allahudii baa waxaa la saarayaa marka kafadda dhinaceeda kale fatuudacu sijillaatu fii kifatin waalbitaaqatu fii kifatin fadaashat asijillaatu wixii tirada badnaa kor bay ukacayaan oo markaasi yacni way fududaanay waa fududaanayaan wathaqulat ilbidaaqatu bidaaqadiina waa cuslaanaysaa leanna magacii ilaahay meeluu ku yaallo wax agtiisa culays ku dhammaan karaa ma jiro laa ilaha illa allahu magacii allah ku yaallo waa nin laa ilaha illa allahu adduunyada uga tegay saxna ay u ahayd laa ilaha illa allahudaada hadday kuu saxsan tahay oo shuruudii laa ilaha illa allahu aada la timid way ku anfacaysaa xudayfat bnu lyamaan radia allahu canhu markuu yidhi nimankii uu u sheegayay waxaa imaan doono yacni islaamku waa dhammaanayaa sida maradu u dhammaato oo kale xataa laa yudraa ilaa aan la garanin maa salaatun walaa siyaamun walaa sadaqa ilaa ay yimaadaan dad aan salaad aqoonin oonsoon aqoonin sadaqo aqoonin markaasaa waxaa la yidhi laa ilaha illa allahuda maxay u taraysaa xudayfo laa ilaha illa allahu keliyay haystaan buu yidhi markaasuu yidhi maxay u taraysaa laa ilaha illa allah zufar silatu bnu zufar baa su-aalay markaasuu wuxuu yidhi tunjiihim min annaar markuu ka badiyey su-aasha qofaan salaad aqoonin oon soon aqoonin maxay laa ilaha illa allah u taraysaa markaasuu wuxuu yidhi tunjiihim min annaar war naartay ka korinaysaa buu yidhi naarta ayay ka korinaysaa marka meesha waxaa laga qaadanayaa marka wax la ilaahay uu dulminayo qofka ka dulminayo ma leh ee miisaankuna waxaa la miisaamayo inay tahay suxufta waxa adiga lagaa qoro oo malaa'igtu ay kaa qorto ayaa qeybna halkan la saarayaa qeybna halkan kale la saarayaa haadaa tafsiir weeyaan ka labaad waxaa la miisaamaya waxaa la yidhi waaba ashkhaasta waxaa la miisaamaya waa dadka qofkii marka waxaa la saarayaa marka miisaan ayb waxaana iyada lafteeda laga qaadanaya yujaa-u yowma alqiyaamati birajuli alcadiimi asamiin laa yazinu cinda allahi janaxa bacuuda qiyaamaha waxaa la keenayaa nin cayilan oo weyn ilaahay agtiisana garab kaneeco aan dhammayn wax qiimaa lahayn cabdullaahi bnu mascuud oo saaran geed oo markaa dabayshu ay lugihiisa ruxayso oo markaasi intay marada kor uga qaadantay oy saxaabadii ku qoslayaan lugihiisa yaraantooda ayaa nebiga wuxuu yidhi atadxaku min atadxakuuna min diqati saaqayhi warma waxaad ku qoslaysaan kubabkiisa ama dhuubnaantooda maa ku qoslaysaan ilaahan ku dhaartee miisaanku buurta uxud waa kala culays badan tahay dadka laftooda marka miisaan ay yeelanayaan tafsiir saddexaad wuxuu yahay waxaa la miisaamayo waa acmaasha iyadoo lafteeda axaadiidtaa saas laga fahmay acmaashii marka in la keenayo oo camalkan xunna la saarayo halkan camalkii wanaagsanaana halkan la saarayo labadaba waa saddexdaas shayba waa la miisaamaa aayaddana waxaa laga qaadanayaa miisaanku inuu xaq yahay waana caqiidatu ahlisunna oo qiyaamaha ilaahay inuu miisaan keenaayo miisaash miisaankaasna acmaasha uu saarayo ayb wlwasnu miisaanka yowma-idin maalintaasi yowma su-aal waa maalinta layse su-aalaye alxaqu weeyaan waa xaq miisaanku waa inuu jiro xaq uu yahay ayb faman qofkii haqulad ay cuslaatay mawaasiinuhu waxyaabaha loo miisaamayo qofka ay cuslaatay fa ulaa-ika kuwaadaas hum iyagu almuflixuuna kuwa liibaanayo waman qofkii khafad ay fududaatay mawaasiinuhu waxyaabaha loo miisaamayo fa ulaa-ika oo aan camal badan la imaanin fa ulaa-ika kuwaadaas aladiina kuwii weeyaan khasiruu anfusahum nafahooda waayey oo naftoodii khasaaray bimaa kaanuu bisababi kownihim ahaanshahooda yadlimuuna inay diidayaan oo ay dulminayaan biaayaatina aayaadkeenna marka miisaanka hadda waxaa cusleeya nebiga waa noo sheegay salawaat ullaahi wasalaamuhu calayhi oo wuxuu yidhi subxaana allahi tamla-u lmiisaan kalimataani khafiifataani cala lisaani haqiilataani fi lmiisaani xabiibataani ila araxmaan subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcaiim subxaan allahi wabixamdihi subxaan allahi alcadiim miisaanka waa cuslaynayna waana kelimad iska fudud waana ayb subxaan allahi tamla-u lmiisaan subxaan allahi miisaankay buuxisaa waxaysay u buuxinaysaa subxaan allahi in la fahmo waayo macnaheeda macnaheeda subxaan allahi waxay tahay ceeb oo dhan iyo nuqsaan oo dhan ilaahu waa ka hufan tahay wax kasta oo yacni gaalo ay kuu nisbaysa ilaahu oo xumaana waa ka hufan tahay sifa nuqsaani ay ku jirta malihid ammaanna waa tahay ceebna ilaahay waa looga hufaa subxaana allahi marka markaad subxaana allahi wabixamdihi akrinaysa subxii iyo galabkii waxaad istixdaarsanaysaa subxaana allahi wabixamdihi marka aada leedahay nuqsaanna ilaahay inaad ka hufaysid ammaanna inaad ilaahay ammaanaysid sifaadkii ilaahay uu ku tilmaamaa tilmaanaa oo dhan marka waa la timid sida haddaad marka sheegto ama aada tiraahdi ayb walaqad makanaakum fi lardi wajacalnaa lakum fiiha macaayish qaliila maa tashkuruun walaqad wallahi baan ku dhaartay qad xaqiiqeehe makanaakum waan idin makaninay waa idin awoodsiinay fi lardi dhulkaan idin makaninay wajacalnaa lakum waxaanu idinka idin yeelnay wajacalnaa waxaanu yeelnay lakum idinka aan idin yeelnay fiihaa dhulka korkiisa macaayisha asbaaba almacaayishi nolosha asbaabteedaan idin yeelnay dhulka korkiisa qaliilan maa tashkuruuna shukran shukrin qaliilan aada u yar ayaa tashkuruuna shukrinaysaan idinkii walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqeehe makanaakum waanu idin makaninay makanaakum marka waxay tahay walmuraadu min atamkiin altamliik walqudra awoodaan idin siinay aada dhulka ku hanataan ood ku milkisaan qofkii marka dhulkii waa degayaa beerow ka falanayaa waa ka shaqaysanayaa korkeeda dhulka ilaahay baa u leyliyey marka allah noo leyliyey waana makaniyey dhulkan bani aadamkaas baa marka alla uu u dhiibay wajacalnaa lakum waxaanu idin yeelnay oon idinkaga dhignay fiihaa ardada korkeeda macaayisha asbaaba almacaayishi nolosha asbaabteeda ay asbaaban taciishuuna bihaa maalmaha asbaab aada ku noolaataan ayaama xayaatikum maalmaha aada nooshihiin min atijaaraati waa ganacsanaysaan walmakaasibi waa shaqaysanaysaan walmaakili waxbaad ka cunaysaan waxbaa walmashaaribi walmacaayishi walmacaayishu jamcu maciishati iyadana waxyaabahaas oo dhanaan marka idin yeelnay oo dhulkaan idin makaninay waxaanan idinkaga dhignay dhulkii macaayisha nololaan idinkaga dhignay oo asbaabtii aad ku noolaan lahaydeen qaliilan maa tashkuruuna ay shukran shukrin qaliilan aada u yar baad tashkuruuna shukrinaysaan ayb wixii aan idin siiyey oon idiin gacanta idiin geliyey iiga shukrin maysaan bani aadamkana haddaad u fiirsato shukrigu waa ku yaryahay marka ugu horeysaba shukrigu saddex macno uu leeyahay macnaha koowaadi waxay tahay muncimka in la ictiraafo nicmada allihii bixiyey in loo qiro cid kale aan loo qirin koo ta labaad waxay tahay afka in laga sheeg sheego oo xuska alle la badiyo maadaama abaal uu kugu leeyahay alle tan saddexaadna waxay tahay nicmadii alla ku siiyey inaad u isticmaasho wax isaga raalli gelinayo oodan xaaraan u isticmaalin innaga marka xaggeen uga jirnaa marka marka horeba nicmada cid kalaa loo tiiriyaa sida badan dadku ama cilmi ha lahaado mayow lahaanin leanna waxaad arkaysaa qofkii isagoo un maanta dhan un dad kale nicamkii alla siiyey isagoo dad kale u tiirinaya uu leeyahay marka wallaahi hadduusan qofkaas qofkaas hadduunan ahayn waa halaagsami lahay anoo iga taallo dhibaato qaba hebelaa innooleeyey waxaas hebelaa isiiye hebel la-aantiisa waaba dhimo laha ayuu leey ilaahay sheegiis ma jiro ilaahay sheegitaankiis ma leh qofkaani ilaahay baa kuusoo adeejiyey kan dadka kugu dhow ayuu ilaahay cadow kaaga dhigi karaa markaasuusa waxba ku tarayn marka bani aadamkan adiga wax kuu tarayo iyo iyo asbaabta oo wax kugu taraya baa allaa sakhiray maxay ahayd marka inaad tiraa lowla allahu huma fulaan culimadii selafkana arrintaa waxay ku tiri jireen shirki nooc shirki ah bay ku tiri jireen lowla albadatu la ataana lusuus lowlaa haadihi alkulayba la atatna lusuus eygaan meesha ka qaylina hadduusan jireen tuugada mar horeyna noo imaa lahayd falaa tajcaluu lilaahi andaadan aayaddaasay dhexgeliyeen waa in marka aada la ysaga ilaaliyaa nicmada ilaahay loo qiraa qofku markuu arko diyaaraduu korayaa baabuur buu korayaa waxbaa ilaahay u sakhirayaa markaasaa maanta dhan wuxuu ka sheekeynaa kii diyaaradda sameeyey kan baabuurka sameeyey dhulka lagu socdo allihii iska lahaa allaha sakhiray waxaan ma la fiirinayo bani aadamka mar walbay wax u fududaadaan nicmadii inuu ku shukriyo laguma karayo qeybta labaad sideen ka nahay sheeg sheegitaanka bani aadamku cidda uu jecel yahay ama abaalka uu u hayo waa sheeg sheegaa xataa adoon dareemeynin bay kaasoo baxbaxsanayna innaga marka sheeg sheegeenna muxuu ku badan yahay adduunyada maalinkii waxaa laga yaabaa boqol jeer in dollar dollar la sheega nacam allah allah allah inta la sheegayana ma badna waxaa laga yaabaa salaaddii in lagu tukado maskaxdeennoo maqan hafla anagoo isaga sugan khushuuc la-aan sheeg sheegidda alle haddii nicmada alle aan istixdaarsannahay xaqiiqatan ilaahay baan mar walba sheeg sheegi lahayn leanna wamaa bikum min nicmatin fa min allah ayb qeybta saddexaadna sidee ku nahayna nicmada ilaahayna siiyaan waxaan u adeegsanaynaa macsi afkii ilaahay ku siiyaan mandiqii lisaankii xumaanaan u adeegsanaynaa sida badan ee caqliga ilaahay ku siiya haddaad xariifnimo iyo diin la dirir iyayba dadka qaar u isticmaalayaan waxaas oo dhan marka waa khatar ilaahay nicmadii isaga uu ku siiyo haddana inaad isaga kaga caraysiiso wax fiican ma aha marka qaliilan maa tashkuruuna mujtamaca haddaad fiiriso waa sidaan u badan nahay saas waan ilaahayna axwaasha addoommadiisa isaga naga yaqaano shukran shukri shukriga oo qaliilan aada u yar ayaa tashkuruuna shukrinaysaan walaqad khalaqnaakum huma sawarnaakum huma qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadama fasajaduu ilaa ibliisa lam yakun min asaajidiin abuuristeennii baa marka hadda la gelayaa iyo sidii naloo abuuray ee asalka aan ka nimid walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe khalaqnaakum waanu idin abuurnay huma markaa dabadeed sawarnaakum waa idin qaabaynay suuro iyo qaab ayaan idin siinay uma markaa dabadeed qulnaa waxaanu niri lilmalaa-ikati malaa-igtii usjuduu sujuuda liaadama u sujuuda fasajaduu way sujuudeen ilaa ibliisa ibliis maahane isagu ma sujuudin lam yakun maunan ahaanin min asaajidiina kuwa sujuuda maunan ka mid ahaanin qaala wuxuu yidhi alle maa manacaka maxaa kuu diiday anlaa tasjuda ay an tasjuda inaad sujuudid maxaa adiga kuu diiday id waqti amartuka aan ku faray qaala wuxuu yidhi ana aniga ayaa khayrun khayr badan minhu min aadama ka khayr badan khalaqtanii waad i abuurtay min naarin dab ayaad iga abuurtood iga samaysay wa khalaqtahu isagana waad abuurtay min diinin dhoobo ayaad ka samaysay qaala wuxuu alla yidhi fahbid deg oo hoobo minhaa samada ka deg famaa yakuunu laka adiga ku ahaan maayo an tatakabara inaad isweyneysiisid fiihaa samada dhexdeeda inaad isku weyneysiisid adiga ku ahaan mayso fakhruj bax innaka adiga min asaakiriina kuwa dulloobay baad ka mid ahaatay qaala waxa uu yidhi ibliis andirnii ii koro ilaa yowmi yubcathuuna maalinta lasoo bixinayo intii ka ah ii sugo qaala wuxuu yidhi alla innaka adiga min almundariina kuwii loo kortay oo la sugtay baad ka mid tahay aayad kalena de ilaa yowmi lwaqti lmacluum ilaa iyo waqti la yaqaano maalintiis ayb waa nafqada ilaa laga gaaraya nafqa aluulaa ayb intaas waa noolaanayaa waa loo kaadiyey qaala wuxuu yidhi ibliis marka fabimaa aqwaytanii fabiiqwaa'ika dhumintaada iyaaya aniga aada i dhumisaan ku dhaartay la aqcudanna fariistee oo u fariistee lahum iyaga siraadaka jidkaaga almustaqiima toosnaanta badnaa uma markaa dabadeed la-aatiyannahum u imaadee oo u imaadee min beyni aydiihim hortooda uga imaadee wa min khalfihim gadaashoodana uga imaadee wa can aymaanihim midigyadooda wa can shamaa'ilihim bidixyadooda walaa tajidu ma helaysid agtarahum badankood shaakiriina kuwa adiga kugu shukriyo kugu mahadnaqo inay yihiin ma arkaysid oo ma helaysid marka aadam abuuristiisii iyo ibliis iyo isaga wixii kala qabsadaybu halkan a alla uga qisadan halkaa ayuu meeshan uu aada ugu faahfaahinayaa iyo suuratu lxijri iyo meelo badanoo qur-aanka ka mida iyadoo koobanna suuratulbaqaraan kusoo marnay dayib iyadoo faahfaahsanna halkan iyo suuratulxijri iyo alla kuti kaga sheekeeyey walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ah khalaqnaakum waan idin abuurnay uma markaa dabadeed sawarnaakum waan idin qaabeynay qaabeyntu marka ilaahay bani aadamku qaaba u yeelay oo xayawaanka waa laga bedelay kow haddana iyaga laftooda waa la kala bedelay isku suura ma aha xagga midabkii iskaga mid kama aha hadday xataa isku midab yihiin waa la kala garanaa mid kastaana laba indhood hal san af carab timo madax buu leeyahay nacam mid mid u egna sida badan ma jira nacam ayb muuqaalka marka ilaahay baa siinaya nacam ayb uma markaa dabadeed qulnaa lilmalaa-ikati malaa-igtii waxaanu ku niri usjuduu sujuuda liaadama u sujuuda fasajaduu way sujuudeen ilaa ibliisa maahane ibliis isagu malaa-igta miyuu ka mid ahaa marka maya ibliis malaa-igta ka mid ma ahayn jinni buu ahaa sida alla suuratu lkahf uu ku yihi waid qulnaa lilmalaaikati isjuduu liaadama fasajaduu ilaa ibliisa kaana min aljinni jinni buuba ahaa isaga malag maunan ahayn ibliis ayb marka kor buu joogay marka sujuudda marka isna waa la amray malaa-igtiina waa la amray isaga marka ma sujuudin lam yakun maunan ahaanin min asaajidiina kuwa sujuudo maunan ka mid ahaanin qaala wuxuu yidhi maa manacaka maxaa kuu diiday anlaa tasjuda laadu marka waa sila ay an tasjuda amase in la yidhaahdo maa maxaybaa manacaka kuu diiday wa axwajaka kuu dhibaato geliyay anlaa tasjuda inaadan sujuudin oo laada markaasi la camal siiyo nafyigeeda loo daayo ayb id waqti amartuka aan ku amray maxaa amarkayga inaad qaadato kuu diiday qaala wuxuu yidhi ana anigaa khayrun ka khayr badan minhu isaga khalaqtanii waad abuurtay waa i abuurtay min naarin dab ayaad iga abuurtay wa khalaqtahu min tiinin isagana dhoobaad ka abuurtay laba qaladuu galay marka ibliis qaladka koowaad waxa uu yahay qiyaas amarka alle inuu kala hor yimaado qiyaas aan saxnayn amar allana hadduu sugnaado in laga hor yimaado waaba qalad walidalika salafku waxay dhihi jireen awalu man qaasa ibliis ninkii ugu horreeyo qiyaas faasida la yimid ibliis buu ahaa sujuudaa la yidhi markaasuu yidhi see u sujuudayaa adna waxaad iga abuurtay dab isagana waxaad ka abuurtay dhooba yacni nin laba qof oo waxa laga kala abuuray ay kala qiimo badan yihiin kan waxa laga abuuray liito in loo sujuudo maahanuu ka wadaa marka amarkii allow marka farsamo iyo caqli iyo qiyaas iyuu la galay qaladkaas uu galay marka nin kasta oo naska uga hor yimaado qiyaas faasida xaalkiisu ibliis unbaa iyuu ku dayanaya ta labaad waxay tahay qaladka kale uu galay amarka allow iska weyneysiiyey istikbaar buu la yimid walidaalika waxaa la yidhaha amarka alle in laga tago laba weji unbaa looga tega laga looga tagaa qofku inuu amarkii alle ka tago isagoo markaasi aan amarka alle diidanayn iskalana weyneyn oo markaan shahwadiisa iyo noloshiisa iyo adduunyadiisa iyo waa ka qaalib noqotay laakiin amarka allena waa ogol yahay isagiina marka waa saasuu ku khilaafay amarka alle qofkaasi marka wuxuu noqonayaa qof dambaabay un gaalnimo ma ku dhacayo laakiin marka uu amarka alle ka tago isla weynin uu uga tago ama cinaad madax adeyg ayuu uga tegay istikbaar buu uga tegay marka iyadaa marka waa gaaloobaya lianna culimadu waxay yidhaahdaan atarku maca alibaa'i kufrun alimaam maxamed bnu nasr almarwasi ayaana saas yidhi tacdiimu qadri salaa atarku amarka alloo laga tago maca alibaa'i iyadoo uu la socdo diidmo iyo takabur iyo kibir ou la socdo kufrun diinta waa looga baxaan tarkiga mujaradka ah oo aan kibir la soconinna ee ma looga baxaayo diintoo nin macsi galay unbuu noqonayaa ayb halkaa marka iyada waa in marka in la fahmaa aaday muhiim u tahay na marka laga hadlayo waxa laga tago turuugta iyo marka laga hadlayo na ayb labadaasuu marka isku darsaday qiyaas foolxun iyo amarkii allo uu ka santaagay qaala alla wuxuu yidhi maa manacaka maa maxay baa manacaka adiga kuu diiday anlaa tasjuda an tasjuda inaad sujuudid id waqti amartuka aan ku amray oon ku faray qaala wuxuu yidhi ana anigaa khayrun minhu isaga ka khayr badan khalaqtanii min naarin dab ayaad iga samayso iga abuurtay wa khalaqtahu min tiin isagana dhoobaa ka abuurtay culimada waxay yidhaahdeen dhoobada iyo dabka rasaanada iyo deganaanta dhoobadaa iskale dabkuna waxaa lagu yaqaanaa duulduul iyo fudayd walidaalika waxay yidhaahdaan khaana ibliisa cunsuruhu ibliis waxaa khiyaanay cunsurkiisii horeba dab baa laga abuuray amarka allana sidii dab oo kale uga baxay fudayd buu uga dhex baxay ayuu uga tegay nebiyullaahi aadamna wixii laga abuuray tilmaanteedaa kasoo baxdayoo markii uu geedka cunay waa isdejiyey rabbiba u laabtay naam waa towbad keenay dibbuu iskugu noqday isaga marka xataa dab ayaa wuxuu ka fiican yahay dhoobo iftiinka bisuu ka fiiriyey naam laakiin ma uunan fiirinin tilmaamaha kale naam iyada lafteeda marka waa qalad kale qaala fahbit minhaa qaala wuxuu yidhi alle fahbit deg minhaa jannada ka deg mina samaa-ina waa la yidhi samada xaggeeda ka deg famaa yakuunu laka adiga kuu ahaan maayo an tatakabara inaad isweyneysiisidoo amarkayga aada khilaafto fiihaa jannada dhexdeeda ama samada dhexdeeda marka jannadii ama samadii inaad degtid xaq uma lihid mana ku habboonid amarkayga adoo khilaafayo iska ka santaagayo ee fakhruj bax innaka adiga min asaagiriina kuwa dulleysan yaad ka mid tahay ayb min aladillaa'i dadka kuwa dullaysan baad ka mid tahay qaala wuxuu yidhi ibliis andirnii meeshaa agteeda marka wuxuu yidhi andirnii ii koro oo idaahi isug ilaa yowmi maalin intii kaa yubcathuuna lasoo bixinayo ilaa qubuuraha maalinka laga soo bixinayo ii koro oo ii sugo qaala alla wuxuu yidhi innaka adiga min almundariina kuwa la dibdhigay oo la sugtay baad ka mid tahay muddadan hadda waxay tahay ilaa yowmi lwaqti lmacluum baa lagu xadeeyey waqtigaasna waa anafqat luulaa marka ugu horeeyo buunka la yeeriyo waa waa ka haadaysaa ayb qaala fa bimaa aqweytanii ba-da halkan ku jirtaa laba macnaa ku jira baa-ulqasam waa la yidhi waxaa kaloo la yidhi baa-u sababiyo wey haddii marka baab baa-ulqasam laga dhigo qaala wuxuu yidhi ibliis fa bimaa aqweytanii fa biiqwaa'ika iyaaya dhuminta aada i dhumisay aniga ood ibaadiyeysaan ku dhaartay haddii sababiya laga dhigana fa bisababi iqwaa'ika iyaaya dhuminta aada aniga i dhumisay darteed sababkeeda ama darteed la aqcudanna fariistee oo fariistee lahum iyaga u fariistee siraadaka jidkaagaan u fariisanayaa almustaqiim ee toosan jidkaaga toosan baan u fariisanayaa uma markaa dabadeed la-aatiyanahum u imaadee min beyni aydiihim hortooda uga imaadee cabdullahi binu cabaas wuxuu yihi min beyni aydiihim ay min qibali alaakhira aakhiran xaggeeda uga imaanayaa waa ka shakisiina wa min khalfihim gadaal uga imaadee iyadana waa waa argagax gelinayaayo oo waxaan jeclaysiinayaa adduunyada uragibuhum fii dunyaahum adduunyada ay gadaal iska marinayaan oy ka tegi doonaan baan aada u jeclaysiin doonaa wa can aymaanihim midigtooda ayaan uga imaanayaa xaggeeda midigtan hadda waxay tahay ushabihu calayhim amra diinihim diintoodan ka dheeh gelinayaa xaqi iyo baatilkii baan iskaga dhex qasayaa midigtu marka dabcan de xaqaa laga wadaa xaqii baan xaggiisa uga imaanayaayo xaqii baan ka shaki gelinayaa oo labsi iyo aan ka gelinayaa qaaluu inakum kuntum ta'tuunanaa can ilyamiin waxaad nooga imaanay xagga midig baad nooga imaanayseen midigta xaqaa laga wadaa xaqa xaggiisaad naga soo marayseen markaasaad xaqii naga simbiririxinayseen ayb marka ibliisku sidaasna da waa sameeya xaqii baatilkii inuu dadka iskaga dhex qaso xaqii inuu baatil u suureeyo baatilkii inuu xaq ugu suureeyo wahaakada wa can shamaa-ilihim bidixdooda xaggoodaan uga imaanayaa xagga sayi-aadka dunuubta xagga sayi-aadkana see uga imaanayaa wuxuu uga dhigayaa wax fudud muslim baad tahay ummatu maxamedaa ku jirtaa waa lagu dhaafayaa beraad beriyaad ka toobad keeni doontaa umniyaad buu gelinaa marka ayib tafaasiir kalena waa lagu fasiraa kaas un baan hadda ka kaga gaabsanayna walaa tajidu ma helaysid akharahum badankood shaakiriina inay adiga kugu shukrinayaan ma helaysid badankood ibliis markaan isagoo dawaa maleeyey maladaasna run bay noqotay oo fii suurati saba allah wuxuu yihi walaqad sadaqa calayhim ibliisu dannahu faatabacuuhu ilaa fariiqa min almu'miniin maladii uu maleeyey waa ka run sheegay ibliis oo dadka in badanoo ka mida waa duufsaday waxaad arkaysa hanti lacag caqli dhaqaale adduunyadan hadda haadayo oo saa loo faraqaayo loo bixinayo xataa nufuusaa la bixina maxaa loo bixina baatilka in dhidibada loo taago xaqna inaan la arkin soo ibliis marka maladiisii ma dhaboobin marka waa dhaboobin nin baa wuxuu u dhimanayaba aan garanaynin ibliis calankiisuu wadaa shaqadii ibliis buu ka shaqaynayaa maal buu ku bixinaa waqti buu ku bixinaa naf buu ku bi muxuu naf buu ku bixinayaa muxuu ka helayaa marka walahum acmaalu min duuni dalika hum lahaa caamiluun waad la yaabaysaa mararka qaar yacni waxaad is leedahay war waxaan bani aadamkii xaqa ku socdayba saan uma dadaal badnee kuwan dadaalkoodu badanaaba is leedahay ayb sanawaad baa la dul qaadanaa mar intaas baa makri iyo waxaa la maleegayaa yacni dulqaadka ay samaynayaan dhaqaalaha ay bixinayaan juhdiga ay dhiibayaan nufuustoodii oo ku go-ayso haddana marka waxaa weeyaan waa un ila naar ayay u shaqaynayaan marka ibliis baa ka shaqaysanaya walciyaadu billah ayb laakiin intaa yare mu'miniinta ee iimaankooda ku sabraysa ku adkaysanayso unbaa liibaanayso fi dunya walaakhira ayb qaala wuxuu yidhi alle ukhruj bax minhaa xaggeeda ka bax jannadii ayb qaala alle wuxuu yidhi ukhruj bax minhaa min aljannati jannada xaggeeda ka bax ama samadii mad-uuman xaalaa tahay mid la ceebeeyey madxuuran xaalaa tahay mid la fogeeyey laman axadkii tabicaka adiga ku raacay lawallaahi man qofkii tabicaka ku raacay minhum xaal uu iyaga ka mid yahay bani aadamka laamla-anna buuxiye oo buuxiye jahanama jahanama minkum idinka xaggiina ajmaciina minkum ajmaciina xaalaa tihiin dhammaantiin jahanama idinka buuxiye xaalaa tihiin dhammaantiin ayb marka isaga markuu sidaa yidhi allah subxaanahu watacaalana wuxuu ibliis ku yidhi ukhruj bax minhaa jannadii xaggeeda ka bax mad-uuman xaalaa tahay mid la ceebeeyey madxuuran xaalaa tahay mid la fogeeyey mad-uuman ay maciiban ayb adda-mu waa ashaddu lcayb cayb darnaanteeda waay da-amahu yad-amuhu da-man weeyaan fahuwa mad-uumun ayb waa mafcuul calaa wasni mafcuul madxuurna waa almubcad almatruud kan la fogeeyey ee la eriyey laman qo axadkii tabicaka adiga ku raacay minhum xaal uu iyaga ka mid yahay bani aadamka laamla-anna buuxiye oo buuxiye jahanama jahanamo buuxiye minkum idinka xaggiina idinka buuxiye idinkaan idinka buuxinayaa ajmaciina dhammaantiin ay minka wa min duriyatika adiga iyo duriyadaada wa min kufaari duriyati aadam aadam duriyadiisa kuwooda gaalada idinka buuxiye jahanamo ajmaciina xaalaatihin dhammaantiin wayaa aadamu uskun anta wasawjuka aljannata fakulaa min xaysu shi'tumaa walaa taqrabaa hadihi shajara fatakunaa min aldaalimiin macrako kala bilaabmaysa iyo dagaal hadda marka ninkii marka dagaalkiisii isla markiiba waa bilaabay wayaa aadamu aadamow alla wuxuu leeyahy wayaa aadamu aadamow uskun deg anta adiga iyo wasawjuka lamaanahaaga xawaa waaye aljannata jannada askuma oo dega fakulaa cuna min xaysu meel shi'tumaa aada doontaan ka cuna oo jannada ka mid ah walaa taqrabaa ha u dhowaaninina haadihi tan ha u dhowaaninina tanday ashajarata geedda ah fatakuuna aada ahaataan markaa min aldaalimiina kuwa nafsadooda dulmiyey aada ahaataan saasuu alla ku amray fa waswasa waxaa waswaasiyey oo qalbigooda ka shaqeeyey oo waswaasiyey lahumaa aadam iyo xawaa ashaydaanu shaydaan baa waswaasiyey liyubdiya inay muuqato lahumaa iyaga ay usoo muuqato maa wixii wuuriya la qariyey canhumaa xaggooda laga qariyey liyubdiya inuu muujiyo lahumaa labadooda uu u muujiyo maa waxa wuuriya la qariyey canhumaa iyaga xaggooda laga qariyey min saw-aatihimaa oo cawradooda xaalay tahay wa qaala wuxuu yidhi ibliis maa nahaakumaa idinkama reebin rabbukumaa rabbigiin can haadihi tan idinkama reebin xaggeedaa shajarati ee geedda ah ilaa an takuunaa lianlaa takuunaa inaydnan ahaanin darteed unbuu idinkaga reebay malakayni laba malak saydnan u ahaanin ow amase takuunaa lianlaa takuunaa inaydnan ahaanin min alkhaalidiina kuwa waaro oo aan weligood dhimanin yacnii nicid ou idiin nacayo inaad malag noqotaan ama kuwa waaro inaad noqotaan nicid ou idiin nacayo darteed buu alla idinkaga reebay geeddan cunisteeda wa qaasamahumaa waa dhaartay ibliis waa u dhaartay aadam iyo xawaa wuxuuna yidhi inii aniga lakumaa labadiinan la mina naasixiina kuwa daacadda u ahaan ka mid ahay kuwa daacadda idiinaba laba ayaan ka mid ahay aniga oo idinka daacadda idiin ah fadallaa waa soo dejiyey ibliis humaa aadam iyo xawaa buu soo dejiyey daacadii mansiladeedii buu ka soo dejiyey macsi buu usoo dejiyey fadallaa waa soo dejiyey waa soo hoobiyey humaa aadam iyo xawaa buu soo hoobiyey biguruurin kado iyo khiyaano ayuu kusoo hoobiyey kusoo dejiyey falamaa markii daaqaa ay dhadhamiyeena shajarata geedda badad waxaa muuqatay lahumaa labadooda usoo muuqatay saw-aatuhumaa labadii xunxumaa labadoodii xunxumaa ayaa usoo muuqday waa cawradii watafiqaa waxay gudagaleen yaksifaani inay dhejinayaan calayhimaa korkooda inay ku kabayaan oy ku dhejinayaan min waraqiiljannati jannada geedaheeda caleyntooda xag inay wax ka mida ay ku dhejinayaan wanaadaahumaa waxaa u dhawaaqay rabbuhumaa rabbigood baa u dhawaaqay wuxuuna yidhi alam anhakumaa miyaanan idinka reebin can tilkumaa tiinaas miyaanan idinka reebin ee shajarati geedda ah xaggeeda wa aqul miyaanan dhihin lakumaa labadiina aanan idin oranin ina shaydaana shaydaan lakumaa idinku caduwun buu idin yahay cadowga oo mubiinun cadaawadiisu ay caddahay saa miyaanan idin dhihin aniga qaalaa waxay yidhaahdeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeennaw dalamnaa anfusanaa nafteenaan dulminay wain lam takfir haddaadan dhaafin lanaa annaga noo dhaafin watarxam aadan naxariisanin naa annaga aadan noo naxariisanin lanakuunana ahaanee oo ahaanee min alkhaasiriina kuwa khasaaray qaala alla wuxuu yidhi ihbituu dega bacdukum qaarkiin libacdin qaarka kale caduwun cadow xaal uu yahay walakum waxaad leedihiin fil ardi dhulka korkiisa waxaa idinkugu sugan mustaqarun meel lagu nagaado lagu sugnaado wa mataacun tamtiicun raaxayn ayaa yaa idiin sugnaatay ku leedihiin dhulka ilaa xiinin ilaa waqti qaala alla wuxuu yidhi fiihaa ardada dhexdeeda taxyowna noolaa ayaad ku noolaanaysaan wa fiihaa ardada korkeeda tamuutuuna ee dhexdeeda ayaad tamuutuuna ku dhimanaysaan wa minhaa iyada xaggeedana tukhrajuuna laydinka soo saaraya oo laydinka soo bixinaya ibliis marka de maladii waxyaabihii marka baadidii iyo cadowtooyadiisii waana bilaabay waana ku guulaystay laakiin guul oo markaasi uu ka gaaray cirib dambe uu ku helay maynan noqoninoo towbaday isku celiyeen ayb wayaa aadamu aadamow alla wuxuu yidhi uskun deg anta adiga iyo wasawjuka lamaanahaaga xawaa aljannata jannada dega fakulaa cuna min xaysu meel xaggeed ka cuna shitumaa meel allaale meeshaad doontaan ka cuna walaa taqrabaa ha u dhawaaninina haadihi tan tandaya shajarata geedda ana ha iskugu dhawaaninina fatakuuna aada ahaataan markaa haddaa u dhawaataan min aldaalimiina kuwa dulmiga fala daalimiin baad noqonaysaan amarkii alla waxaa alla idinka reebay baad koraysaan waa caasinaysaan alla marka fawaswasa lahumaa waxaa waswaasiyey aadam iyo xawaa ashaydaanu shaydaan waa waswaasiyey oo qalbigoodiibuu waswaas ku tuuray liyubdiya laamkaani marka wuxuu umuuqanayaa laamu tacliil isagu markuu waswaasinayo cawradooda inay banaanka timaado keliya ma rabine wax gaalnimo iyo wax kasii daran buu rabay marka mufasiriinta baqawi oo kale wuxuu leey laamku waa laamulcaaqiba in ciribta dambe markuu waswaasiyey xaalkoodu inuu sidaa ku dambeeyo yacni xaalku wuxuu noqonayaa in cawradoodii banaanka uu keeno arrintaa iska noqonaysa un sidaas haddii hadda tacliil laga dhigana wax dhiba ma laha oo ibliis wuxuu ka shaqaynayaa inay khasaaraan oo cawradoodu banaanku timaado waa rabaa fawaswasa lahumaa waxaa waswaasiyey ashaydaanu shaydaan liyubdiya si uu usoo muujiyo lahumaa labadooda uu ugu muujiyo maa wixii wuuriya laga qariyey canhumaa xaggooda oo min saw-aatihimaa cawradooda ah banaanka inuu keeno ayb ama liyubdiya lahumaa inuu muujiyo uu iyaga u muujiyo maa wuuriya wixii laga qariyey canhumaa iyaga xaggooda min saw-aatihimaa cawradooda ah wa qaala wuxuuna yidhi maa nahaakumaa idinkaga idinkama reebin rabbukumaa rabbigiin can haadihi tana shajarati geedda ah alle idinma diidin oo idinkama reebin ilaa an takuunaa ilaa lianlaa takuunaa saydnan u ahaanin inaydnan ahaanin bis unbuu alla saa u yeelay uu idinkaga reebay saydnan u ahaanin malakayni laba malag si aydnan u noqonin ilaa an takuunaa lianlaa takuunaa ama karaahiyata an takuunaa nicid ou nacaya inaad ahaataan malakayni laba malag ow amase takuunaa nicid ou nacaya inaad ahaataan min alkhaalidiina kuwa waaro dhulka korkiisa aan ka dhimanin weligi weligood halkee kasoo galay marka wuxuu kasoo galay xirsi iyo dadaal nolol jacayl iyo wuxuu kasoo galay boqortinimo jacayl walidalika alimaam ibnu lqayim wuxuu yidhaahdaa usuulu lkhataayaa halaaatun gef iyo dembi waxaa asal u ah saddex mid waxay tahay alkibru waa wixii ibliis dembiga ku galay kibirka midda labaadna waxay tahay alxasad xasadkana ibnay aadam suuratulmaa-idan kusoo marnay ninkii dilay walaalkiis muxuu u dilay xaasidnimo darteed say adiga alla kuu aqbalay anigana ii diiday maba noolaanaysid xaasidnimadu iyadana waa ashal dunuub badan lagu gala darteed dembiga as yacni asalka saddexaad kan wa alxirsu yaynan wax ku dhaafin aadam geedan wuxuu u cunay bal yay wax ku dhaafin yay wax ku dhaafin marka waxay tahay aada noolaatin noloshaan la sheegaayo bal weligaa aada heshid oo ha dhimanin suuratu daahana muxuu yihi marka hal adulluka calaa shajarati اlkhuldi wa mulkin laa yablaa mulki aan dhammaanaynin geed weligiis haddaad cunto aada weligaa adduunyada ku waaraysid sidii waa noqon weysay marka ayb waxa adiga shaydaanku kuu sheegaayo intuu marka hore kugu dhiirigeliya markuu ku dhexgeliyana waa kaaga siibanaya markaasaad arkaysaa waxba inaadan haynin marka aadam iyo xawaa intii ay haysteen ay waayeen iska dhaaf inay wax u kordhaaneen marka macsida wixii aada haysataad ku weynaysaa ayb wa qaasamahumaa waa u dhaartay qaasama marka faacala buu ka bixiyey laakiin hadda waxaa loo jeedaa ay aqsama lahumaa waa u dhaartay wa qaasamahumaa waa u dhaartay aadam iyo xawaa buu u dhaartay ibliiskii wa qaala wuxuuna yidhi innii aniga waa adkeeyey weliba lakumaa labadiinan la min annaasixiinaan u ahay kuwa daacadda u ah dadka idinka daacadda idiin ah baan ka mid ahay ilaahan ku dhaartay saasuu yidhi waxaa la yidhi marka aadam dee hadda ka hor maunan maqlin qof allahaas weyn ku dhaaranayo been sheegayo waa iska aaminay marka naam wuxuu is yidhi mar haddii uu kuu dhaartay waxaan uu sheegaya waa run qofna ilaahay been ugu dhaaran maayo is yidhi wa qaasamahumaa waa u dhaartay wa qaala wuxuuna yidhi innii aniga lakumaa labadiinan la min annaasixiina kuwa u khayr miirayo oo idiin khayr miirayaan ka mid ahay daacadda idiin ah ibliisku marka hadda meeshan waxaa laga qaadanayaa darsi weynoo adiga qofka ku dhumin rabo ama inuu ku dulleeyo rabo marna ku dhihi maayo aniga waxaan rabaa inaan ku dulleeyo qof ku dhahaya male horumarkaagaan ka shaqaynayaa wanaagaagaan rabaa sidaasuu ku dhahayaan shayaadiin linsi waljini labadaba gaaladii markay hadda dad muslima inay dhumiyaan ay rabaan jar kasii tuuraan marka ay rabaan maxay maxay ku dhahayaan boqolaal magac oo haddaad daahirkooda fiiriso fiicana a is leedahay ayb samafalayaal dadka marka deeqaha bixiyo ee dowlad wanaag yacni wax badan oo erayaal aada loo sharxay oo macno weyn loo yeelay oo hoostoodana waxa ku jira ay tahay qiiq iyo dab qiiq iyo dab unbaa ku jira waxaadna ku fahmaysaa mar walba marka ka dambeeyo xaalad xunan siayay muslimiintu sii galayaan mar walba marka la yidhaha nimankan bal warkooda hala yeelo hala isku daya maanta waxay rabaan haddii loo yeelo waa sii xumaanay xaalkiina leanna ilaahay baa wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu in tudiicu aladiina kafaruu yaruduukum calaa acqaabikum fatanqalibuu khaasiriin daacatu lkufaar gaalada daacadoodu waa khasaaro un lagama yaabo qof muslimana inuu isugu sheekeeya maaha xaalad fiican bay ku gelinayaan ayb fadallaahumaa laba macnaa marka fadallaahumaa ku jirto fadallaa waa khiyaanay humaa aadam iyo xawaa buu khiyaanay ibliis biguruurin buu ku kado iyo khiyaanooyin badan buu ku khiyaanay ama fadallaa waa soo daadejiyey hoos buu usoo dhigay humaa aadam iyo xawaa buu hoos usoo dhigay biguruurin buuna hoos ugu soo dhigay kada iyo khiyaano ayb ay xadahumaa min mansilati daacati ilaa xaali lmacsiyati daacadii buu darajadeeda kasoo dejiyey macsib darajadeedu keenay hoosay imaadeen marka ayb oo markaad ilaahay daacadiis ku jirtid meel saraad joogtaa markaad macsi alla gashana waa dulloobaysaa falamaa markii daaqaa ay dhadhamiyeena shajarata geedii badad lahumaa waxaa usoo muuqatay saw-aatuhumaa ceebtoodii cawradoodiibaa u muuqatay oo dharkiibaaba laga qaatay markiiba wadafiqaa waxay gudagaleen yaksifaani inay dhajinayaan calayhimaa korkooda ay ku dhadhajinayaan min waraqiljannati jannada caleemaheeda xaggeeda geedihii jannada caleenta intay soo gooyaan bay horay iyo gadaal iskaga dhajinayeen cawradoodaa u muuqatay awal maynan arki jirin ayb suuratu daahana da wixii la siiyey ilaahay ku sheegay walaqad cahidnaa ilaa aadama min qablu fanasiya walam najid lahu casmaa waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadama fasajaduu ilaa ibliisa abaa faqulnaa yaa aadamu ina hada caduwun laka walizawjika falaa yukrijanakumaa min aljannati fatashqaa ina laka anlaa tajuuca fiiha walaa tacraa waanaka laa tadma'u fiiha walaa tadxaa intaasay haysteen qaawanaan la-aan qaawanaantii ay yimaadeen marka wanaadaahumaa waxaa u dhawaaqay aadam iyo xawaa rabbuhumaa rabbigood ilaahay marka inuu hadlo ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa ilaahay inuu sawd ku hadlo sawd inuu leeyahay nacam sawdka allana makhluuq sawdkiis ma shabaho maxaa yeeley mar haddii nidaa la sheegay sawd waa jiraa marka axaadiistuna waa tilmaantay na yunaadii yunaadiihim bisawtin qiyaamaha markii la tago wanaadaahumaa rabbuhumaa rabbigood baa u dhawaaqay alam anhakumaa miyaanan idinka reebin can tilkumaa tiinan ashajarati geedda ah miyaanan idinka celinin waaqul lakumaa miyaanan idinku oranin ina shaydaana shaydaan lakumaa idinku wuxuu idin yahay caduwun cadow cadowga oo mubiinun cadaawadiisu caddahay ayb masaa-id buu leeyahay marka shaydaan qaabab uu dadka ku duufsado iyo meelo uu kasoo galo iyo kitaabka ugu fiican oo laga alifay masaayidu shaydaan ibn اlqayim kitaabkiisa waaye uu leeyahay iqaahaة اlahfan min fi masaayid shayطan la yihahda masaayida iyo ugaarsiga waxyaabaha uu ku ugaarto iyo uga hadlay waana kitaab qofka hadduu akriya qalbigiisu aad u dhismaayo ibn اljawzi laftirkiisu wuxuu leeyahay talbiisu ibliis kitaab la yihahda talbiisu ibliis waxyaabahaasna qofka ardayga ah ama dadka sidooda inay wax ka akriyaan waa daruuri waana muhiim lianna acmaalu lquluub acmaasha tan ugu muhiimsan way quluubtaada marka waxa waswaaska ku keenayo waxa dhibaatada ku keenayo wehel ilaahay waxa aad ku weynaysid waxa ilaahay wehelkiisa aad ku helaysid inaad ogaato aaday muhiim u tahay qaalaa waxay yidhaahdeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeennaw dalamnaa anfusanaa nafsadaheenaan dulminay wain lam takfir haddaadan dhaafin lanaa anaga noo dhaafin watarxamna aadan noo naxariisanin lanakuunana ahaanee oo ahaanee min alkhaasiriina kuwa khasaaray ilaahay bay u towbad keeneen waa laga towbad aqbalay qaala alla wuxuu yidhi ihbituu hoobta bacdukum qaarkiin libacdin qaarka kale caduwun xaal uu cadow u yahay walakum waxaad leedihiin fil ardi dhulka korkiisa mustaqarun meel lagu askumo wa mataacun tamtiicun raaxayn ilaa xiinin waqti intii ka ah intaad ka dhimataan ama inta adduunyada laga laabo iska jooga qaala wuxuu yidhi alla fiihaa dhulka dhexdiisaad taxyowna ku noolaanaysaan wa fiihaa ardada dhexdeedaad tamuutuuna ku dhimanaysaan dhulka korkiisaa ku noolaanaysaan waana ku dhimanaysaan wa minhaa dhulka xaggiisaana tukhrajuuna laydinka soo saaraya oo dhulkaa laydinka soo bixinayaa hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed